mar labaad waxaan rabaa inaan su-aashaada u galo oo ku saabsan shirka la sheegay in bisha march laba kun sideed iyo tobanka lagu qaban doono nairobi nairobi oo looga hadlayo khayraadka batroolka soomaaliya shirkaas annaga waxaan ku aragnay websiteda waxaa qaban qaabinayay hay-ad lao nr international network international research network oo fadhigeedu yahay u k waxay soo dhigteen barnaamij socon doona saddex maalmood kaso ay kasoo qayb galayaan shirkada waaweyn speech uu kuleeyahay prime ministerka speech aniga aan kuleeyahay speech iyo madax kaloo soomaaliyeed runtii nasiib daro annaga waxaan kala soconay ma jirin ra-isul wasaarahan lama usan socon annala ma aan socon shirkaasna waa qabanqabadiisa dhanka ayaga dhankooda ka socday waxa dowladda soomaaliyeed ee ka warqabtay ma ma jirin haddii shir noocaasoo kale u dhacayana dowladda soomaaliyeed saldhig u ah ayadaa laga rabaa inay diyaariso cidda ay isugu yeeraysa isugu yeerto ma aha iyaga inay noo yeeraan
waayahay waxaa jirtay qoraal oo wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha la sheegay inuu u gudbiyey shirkadda oo arintaasi laftirkeeda ay uga codsanayaan isla markaana inay ka qayb galayaan warqadaasi wax ma kala socotaa warqadaasi aniga waxaan ku arkay website-ka social media markii la isu gudbinayay ayay soo gaartay wa waxaana ku qoran in xafiiskayga uu leeyahay c c mana si official uma isan soo gaarin mana aaminsanay warqadaas si saxa inay uga soo baxday xafiiska prime ministerka marka annaga aan dib shir uga yeelanay markii arrimahan soo baxeen aniga iyo prime ministerka iyo madaxweynahaba waxaa noo soo baxday waxaa ay yihiin wax feega taas taasaa nagu kaliftay in go-aan go-aanka rasmiga janalka wasaaradeen inuu u maro hay-addii ma la kulantay wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha ee warqadan aada social mediaha aada ku aragtay maadaama isaga uu ku qoran yahay isaga ma la kulanta isaga kulan waan waan waan la kulmay wuxuuna ii sheegay inaysan jirin wax xafiiskiisa ka baxay
wax ma u qoray isaga laftirkiisu dacwad ah ilaan shirkadan waa shirkad caalami ah oo maaragtay london fadhigeedu yahay dad la yaqaano sida hillary ben ninka la yidhaahdo uu madax ka yahay marka miyaad mi miyaadnan dacwad ka dhana arrintaasi aanan gudbinayn haddii lagu been abuurtay wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha horta tallaabo tallaabo waa in loo qaado marka koowaad waa inaan adduunka u sheegno iyo shirkadihii caalamiga ah ee danaynaya shidaalka soomaaliyeed in aan horta la gaarin xilligii la qaban lahaa qandaraaskii shidaalka soomaaliyeed tallaabadaas horta tan koowaad waa dhiig joojin tan labaad waxay tegaysaa tan adiga aad sheegaysa oo kale in la iswarsado sababtay ku timid oo muxuu ahaa in la qabanqaabiyo shir annaga aan wax ka ogeyn iyo cidda qabanqaabinayso iyo meesha aan u raaci lahayn xataa laftooda inaan inaan inaan jidka aan u raaci lahayn dacwadooda inaan inaan helno laakiin tallaabada koowaad oona qaadna waxa waaye inaan adduunka u sheegno inaysan jirin wax qandaraas shidaal soomaaliyeed oo lagu qabanayo nairobi march laba kun sideed tobanka inaysan jirin waan waana dhaweysiinay qolaal rasmi aan laakiin mar haddii qoraaladan ay soo baxayaan dowladda waxaa lagu yaqaanaa ama xukuumadda haddii wasiir ama wasiiru dowle lagu eedeeyo inuu warqad diray ilaa hadda wax reactiona ama falcelina xafiiska ra-isul wasaaraha lagama arko xukuumaddii laftirkeedu waa arrin weyn inay ka hadasha ayay mudnaa maxaa marka arrintan falcelinta loola ayay xukuumadda inay ka hadasho way samays mas-uuliyadda khayraadka batroolka soomaaliyeed waxaa iska leh oo dowladda wakiil oga ah wasaaradda batroolka taasi ma ku filan taha marka aniga ma ma ku filan taha midda aada adiga hadda aada gudbisa warqadda oo aada iska bari yeelayso ilaan ilaan ilaan tan ilaa mid baa ka horreysay iskama bari yeelay aniga wax ma samaynin aniga waxaan jeexaya jidka saxda ah oo loo soo marayo haddii shir weyne caalami ah oo oo looga hadlayo khayraadka soomaaliyeed jidka loo mari lahaa ayaan ayaan ayaan waadaxiyo oo keliya ee iska baryeelid ma aha dowladdana dembi ma aysan gelin waayahay ra-iisul wasaaraha ayaaba xataa ku qoran warqadda in uu furayo shirka anaa ku qoran haya adiga waa ku qoran tahay anaa ku qoran maadaama adiga aada aadna warqoraal kaa taga aynan jirin laakiin ogeysiin lagusoo lagu siinayo keliya ay tahay macnaha waxaan kaa wadaa falka noocaas oo kale ah macnaha haddii haddii la daboolo maxaa imaan kara oo berinta ka maalin aan reaction dhab ah laga keenin maya waa runtaa waa in haddii da- ma- dabooladu ma jirte annaga horta khayraadka ummadda khayraadkan wadankan soomaaliya iska leh cid oo u yeerin karto meeshuu marayana ma jirto Eh, taas waxaan ku cadaynay in wax- go-aankii dowladda soomaaliyeed aniga xafiiskana ka soo baxay wuu ku caddaa habka loo marayo iyo sida waqtiga ay diyaarka noqonayaan Eh, tan ku saabsan in muxuu ahaa dib loo raaco habkii ay ku timid iyo xafi warqadan xafiiska kasoo baxday eh, xafiiska ri- muxuu ahaa wasiir dowlaha iyo taas waa xafi- waa arrin u taala dowladda wayna baaraysaa waayahay maadaama uu jiro tuhun la xiriira in ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre uu xiriir horay ula lahaa isla markaana uuba hogaamin jirayba shirkadii een, some oil and, een, and gas uu hogaamin jiray een, tuhun noocaasna uu jiray miyaysan ahayn inaad tala ahaan ku jeediso een, in ra-iisul wasaaruhu qudhigiisa uu arrintan ka hadlo oo u yidhaahdo een, arrintani een, waa wax khalad ah inuu asaga laftirkiisu saxaafadda la hadlo miyaysan qumanayn Eh, ra-iisul wasaaraha wuu caddeeyey in markuu xilka qabtay inuu shaqooyinka uu hayo dhanka ah, faraha kala baxay hadda wax xil uu hayo soma soma oil and gas ma jirto Eh, xi- xiriir ma leh Xi- shirkan hadda lagu- lagu lagu dhaw- ay ku dhawaaqeen eh, muxuu ahaa qoladan iyo soma oil and gas xiriir ay leeyihiin oo ka dhexeeya ma jiraan waxay la tahay eh, haddii laisku xiro arrintaas waa khalad oo la- la- la- laga galayo ee, ah, muxuu ahaa eh, dowladda soomaaliyeed guud ahaan waayahay arrintan golaha wasiirada inaad dhex dhigto oo laga doodo oo wasiirka laftirkiisu uu isku bari yeelo wasiiru dowluhu um, ma doonaysaa inaad samayso Eh, golaha wasiirada si samay leeyihiin oo loo maro habka waa in haddii khilaafaad soo bax lagu xaliyo taasaan la marsiin doonaa wax dhibaataa ma jiro laakiin shacbigu aad buu u kacsan yahay shacbiga xukuumaddii shacabka ayaad tihiin haddii ay shacbigu kacsan yihiin qodobka ka muhiimsan oo lasoo oo aad maanta kaa muhiimsan oo lasoo hordhigi lahaa muxuu yahay Eh, waa runta shacabka xukuumadda xukuumadda shacabka go-aanka aan qaadanayna go-aan shacabka soomaaliyeed u danaynayo ahaa oo aan Waa.
khayr- oo khayraadkooda aan an- an- lagu lagu lagu boobayn marka waxay kutusaysaa inay xukuumadda shacabka ay tahay go-aanka aan qaadanay wuxuu u danaynayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed warqadda aada qortay waa mid een, sidii waddadii la rabay oo saxda ahayd aada martay Sax.
laakiin waxaa keliyahoo la filayaa oo la rabaa waxaa weeye in intaa ka ka ka ka weyn ilan kambani dhan ah wuxuu ku ban abuurtay xukuumaddii soomaaliya ku ban abuurtay waa sax macnaha waxa- macnaha jawaab celintu ma waxay keliya noqonaysaa warqadaad adigu qortay miyay noqone mase mase in dowladdu eh, qudheydo ra-iisul wasaaraha ra-isul wasaare ku-xigeenka xukuumaddii oo dhan inay go-aan midaysan ka soo saaraan haddii aad ma garan kara laakiin warqadda waa inaad cid- ciddii aan la wadaagnay haddaan kuu sheego waxaa ka mid ah safiirada iyo hay-adaha caalamiga oo dhan oon u sheegnay marka koowaad kambanigan waxaan sameeyey inuu khalad u- u- dowladda soomaaliya ka galay haye Eh, taas horta waxay mu- waxay s- tallaabo kood u tahay in aan dacwo oo diblomatic ah u gudbinay dowladihii iyo especially dowladda ingiriiska haye Eh, tan tallaabada xigtana xukuumadda way ka tashan doontaa waxay qaadi doontaa waa la sheegi doonaa insha allah waayahay een, maadaama wasiirkii macdinta iyo batroolka aad tahay een, shirkado badan oo daneeya arrimaha baarista batroolka een, saliidda iyo waxaasoo dhan ayaa jira marka ilaa hadda wax kula soo xiriiray ama dowladda la soo xiriiray miyay jiraan waa su-aal aada muhiim u ah sax way jiraan way jiraan shirkadana la soo xiriira laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego hal shay caawa ummadda soomaaliya waxaan rabaa inaan u sheego ayadoo aan la dhamaystirin sharciyadii batroolka ayadoo aan la dhamaystirin xeer hoosaadadii lagu dhaqi lahaa batroolka ayadoo aysan dowladda soomaaliyeed oo federaalka iyo dowlad goboleedyadii heshiis rasmi ah ka gaarin waxa- waxa waxa badan oo oo meesha yaalla inaan tallaabo loo qaadi doonin eh, shi- in qandaraas la geliyo shidaalka soomaaliyeed waxaan kuu sheegayaa waxaan sugaynaa amn ammaanka eh, khayraadka ummadda soomaaliyeed waxaana ku sugaynaa sharciya To- marka xukuumadda waxay ku dadaalaysaa horta marka koowaad inay intaas meel soo saarto eh, kadibna ay la xiriirto shirkadihii danaynaya ummadda eh, khayraadka ummadda soomaaliyeed waxaa jira shirkado haystay wax loo yaqaana concession eh, heshiisyo ama baaris sahan ama qodid ama iibgeyn shidaal oo xilligii dowladdii burburkii eh, ka horreeyay dowladdii eh, maxamed saad maxamed siyaad haye
siyaasadda ummadda soomaaliyeed kuna cad sharciga batroolka wuxuu sheegayaa in shirkad kasta oo horey u lahayd heshiis la aqoonsan yahay oo dowladda soomaaliyeed ay gashay in anaga aan taagelnin taglinteeda aan u taagana Yeah.
inta ay ayadana raalli ka noqonayso conditionska anaga aan hadda wadan waaya marka waan la soconnaa oo dalkii waa maamul goboleedyo ayay awood badan ayaa iyaga qudhooda ka taliya Een, waxaana muuqata in ay mararka qaarkood kambaniyaal een, shisheeye oo u qoda ama gaaska ama batroolka in ay la heshiiyaan sida horeba uga dhacday puntland marka miyay ku soo gaaray dareen noocaasa oo dhinaca maamul goboleedyada De- da- maamul goboleedyada hadda waxay ka sameyn yihiin in heshiis guud laga gaaro wuxuu ahaa khayraadka waana arrin la xalinayo oo ku saab- haddaad haddaad uh, dib u fiirisid dastuurka kumilgaarka ee soomaaliya qodobkiisa konton iyo afaraad wuxuu sheegayaa in laga heshiiyo eh, khayraadka wuxuu- wuxuuna waxaana ku jira wasaarado wasaaradda dastuurka wasaaradda batroolka wasaaradda fishriga wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedyada madaxweynaha ra-iisul wasaaraha intaba waxay dadaal ugu jiraan eh, in eh, wada hadal lagu dhameeyo eh, heshi- eh, qaybsiga khayraadka soomaaliya waayahay ilaa hadda ma jiraan sharci een, kambaniyo ama shirkado oo kuwa een, shidaalka baare ah oo si sharci darre ah een, xeebaha soomaaliya ama badda soomaaliya in ay uga wax uga samaystaan raba Eh, mararka qaarkood wararkaas waa na soo gaaraa meelihii ay ka ay salka ku lahayeenaan la xiriirnaa waan ka joojinaa waa waa way- way dhacdaasan tahay marmar qaarkood meeshaan muranku ka taagan yahay oo soomaaliya oo hadda eh, dowlad soomaaliya ay leedahay eh, runtii sida muuqatana ah, soomaali dadka soomaaliyeedna ay leeyihiin ya oo laakiin awood maraakiib ka celisa aanay jirin waa oo dowladda kenyana ay ku doodeyso inay iyadu em, leedahay maraakiib ku jirta oo markaasi si sharci dara wax ka baarta miyay jiraan Eh, way jireen waagii hore sha- shirkado shidaal oo ku jiray laakiin dhammaantood waxaa loo qoray warqado ay uga baxayaan eh, heshiisyadoodii badankoodna way ka baxeen ilaa go-aan looga maxkamadda hadda hal caalamiga ah.
shirkad oo aada og tahay ma jiraan Cad- afar shan shirkooda ku jirtay waxaan u malaynaa inay mana hubo eh, in hal shirkad ay ku siyaarsan tahay oo aan weli shaqo haynin Eh, laakiin weli maraakiibteedii iyo eh, eh, Ma- shaqo shaqo kama socoto Aha.
ilaa laga heshiis caalami laga gaaro dhulkaas eh, maaragtay eh, dispute-ka uu ka jiro way- shaqo ka socota ma jiro wax ka socda ma jiraan